munaasabadan oo lagu qabtay magaalada kismaayo ayaa lagu daafurayay iskuulka barwaaqo qeybtiisa labaad ee magaaladaasi oo ay wax ku baran doonaan ardayda dugsiga sare waxaa ka qayb galay munaasabada maamulka iskuulka waalidiin bahda waxbarashada iyo martisharaf kale maamulaha iskuulka sare ee barwaaqo cabdirashiid aadan mukhtaar ayaa ka warbixiyey muhiimada iskuulkan loo furay xafladatan waxay ku astaysan tahay waa xafladda daahfurka faraca dugsiga sare ugaarka ah faraca dugsiga sare ugaarka ah taasoon u aragnay inay baahi badan bulshada soomaaliyeed ardayda soomaaliyeed ee jubbaland ay baahi weyn u qabaan sidaa daraaddeed waalidiinta sharafta leh ubadkooda la jecel waxbarashada waxaan ku soo dhowaynaynaa inay ma aragtay dugsiga sare laga bilaabo maanta aan diyaar u nahay inaan si gaara uga adeegno xubnaha ka qayb galay munaasabadda ayaa bogaadiyey qaybtan cusub iyagoo waalidiinta ugu baaqay inay carruurtooda keenaan runtii aada baan ugu faraxsannahay kasoo qaybgalka iyo arrinta ay bilaabeen oo ardaydii inay xarumo kala duwan u kala sameeyaan oo weliba aan aada u kala fogeyn oo iska warqabkooda iyo dadkii waalidiinta ahaaba sidii xaruntii hore ay uga warqabi jireen carruurtooda ayna ka dheerayn middaanna oo u dhowdahay arrintaas kolley waxay ku timid dadaal ay sameeyeen maamulka iyo macallimiinta iskuulka barwaaqo runtii ardayda dhigatana inta badan xoogaa bahda waxbarashada waa ka warqabaaye waxay ka mid yihiin dadka ugu fiican xagga akhlaaqiyaadka anigoo ku hadlaya afka guddiga dugsiga sare ee barwaaqo farciisa waxaan leeyahay waalidiinta iyo ardayda iyo macallimiinta marka koowaad waxaan la hadlayaa waalidiinta waxaan leeyahay waalidiinta ardayda macallimiinta keliyaha ku sii daynina la garab gala guryaha ka soo dhisa ilmaha wax u soo sheega haddaan macallimiinta kale ku sii daayno ardayda waxay noqonaysaa macallinka keliya iyagoo isku rafaadayaan qaybtan cusub ee lagu soo kordhiyey iskuulka barwaaqo ayaa door ka qaadan doonto horumarinta waxbarashada ardayda dugsiga sare waxaana loo dhammaystiray agabkii ay wax ku baran lahaayeen